إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون الموحدون عباد الله إن حديثي معكم اليوم حول أمر عظيم جدا بل هو الغاية من خلق الخلق والغاية من إرسال الرسل وهو السبب سبب السعادة في الدنيا والآخرة وهو أول واجب على العبد ألا وهو منزلة التوحيد وأهميته وعظمته وأن إن شاء الله تعالى وحدة المام دورنا أو مكشف دورنا أبن آدي أبوي أغنك إلهي سبحانه وتعالى فدعوا بي نارا أغنك إلهي سبحانه وتعالى رسشه في وصاته أغنك وضعنا يفضل واجبك قوة وإلهي سبحانه وتعالى وفري شيء قوي أنت تحوي التوحيد ilaahay subxaanahu wa tacaala in la keli yeelo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala loo keli yeelo wax kasta oo la gaar u yahay hadday noqoto ilaahay subxaanahu wa tacaala ka wax abuuray inuu yahay ee kawka maamula wax jira waxna nooleeya hadduu yahay in ilaahay subxaanahu wa tacaala rabbinimadiisa loo keli yeelo in ilaahay subxaanahu wa tacaala loo keli yeelo cubuudiyada ilaahay subxaanahu wa tacaala in keligii la caabudo ilaahay subxaanahu wa tacaala in keligii qofku weyneeyo uu ka baqdo in ilaahay subxaanahu wa tacaala loo keli yeelo asmaadiisa iyo sifaadkiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu isku tilmaamo isku sifaeyo qur-aanka kariimka amba rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku tilmaamo uu ku sifeeyey axaadiista ka sugan ayuha almuslimuuna cibaad allah walaalayaal arrintaas tawxiidka ah in ilaahay subxaanahu wa tacaala keligii la caabudo ilaahay subxaanahu wa tacaala in cibaadada loo banax jiro in ilaahay keligii subxaanahu wa tacaala loo tukado in ilaahay keligii subxaanahu wa tacaala wax la wardiisto oo la baryo in ilaahay subxaanahu wa tacaala keligii la tala saarto in ilaahay subxaanahu wa tacaala keligii gurmad iyo gargaarka la weydiisto arrinkaas waa arinka ugu weyn ee ilaahay subxaanahu watacaala uu dadka u abuuray insi iyo jinba wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun waxa ilaahay u leeyahay insi iyo jinni midna uma abuuran ilaa inay aniga caabudaan oo cibaadada waxa weeye i keli yeela wax kastoo ilaahay subxaanahu watacaala u amray amba shay waajib ha noqdo amba shay sunnaa wax kastoo ilaahay subxaanahu watacaala uu jeceliyu ka raali yahay ha noqdo hadal amba ficil xubnaha laga samaynayo salaad ha noqoto soom ha noqoto seke ha noqoto duca ha noqoto ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ina faray oo inoo abuuray inaynu keli yeelno oo ilaahay subxaanahu watacaala cid kale aynaan la wadaajin taasaa ilaahay subxaanahu watacaala uu inoo abuuray taasaa ilaahay subxaanahu watacaala rususha dhammaan uu soo waray wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin ilaa nuuxii ilaya annahu laa ilaaha ilaa ana facbuduun waxa ilaahay leeyahay hortaa wax rusula maanaan dirin ilaa waxay ku baaqayeen inayaan mid xaq lagu caabudaa ma jiro ilaahay mooyaane yaa subxaanahu watacaala caabudo cibaadada u keliya ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وإلهي ليها يمتلتا وحن كسو إحسانا طاغوت من رسول كاسو كبا قيا الله سبحانه وتعالى كيه عابدا طاغوت أكد يرى وحدة إلهي سبحانه وتعالى تصفيه إلهي سبحانه وتعالى واجب توبه ونصائب وأن إلهي سبحانه وتعالى لشريعه فاعلم أنه لا إله إلا الله وحاب غاتا لحق لبعاد غير نشر إله مويان وإلهي سبحانه وتعالى إليه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إله عابدا وعلى إلهي سبحانه وتعالى الرب منه وشركه صميمين وحياه سبحانه وتعالى وليوقف ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وحياه فرعوه حكما إلى كيد عابدان ولوالدنا وحو يا أبو فمخشى وحياه سبحانه وتعالى ولا يقول تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا كائن كواخيو إلهي سبحانه وتعالى وحو حو يغلين تردار ميو إلهي سبحانه وتعالى من تحرمي وإن إذا إلهي سبحانه وتعالى أين أبوحو يمكات إشراك السميطان وإلهي سبحانه وتعالى وحو يوحاب سنها سنة القرآن كل المانسي bilowgiisa iyo dhammaadkiisa iyo aafurkiisa oo ugu wareegay arrinka amrisaa uu amrayo in ilaahay subxaanahu watacaala keligii la caabudo kaddigitaanuu ka digay waxa lidka kuwa tawxiidka oo shirkiga ah oo uu ku tilmaamayo ilaahay subxaanahu watacaala inuu yahay shirkigu haddii xuquuqdii ilaahay cid kale loo leexiyo lama sino in waxa weeye qofka camalka uu ka durinayo ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين أو قتل ما يقف أو قتل تنصب إلهي سبحانه وتعالى إكل لصبيا وإلهي سبحانه وتعالى شريه لهي إن وحول الناس وكواريا ولإلهي يدافعي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلى المدرسة إن قف إشراف سمايا لكن وحان الشرك جار في فين عدو دور إلهي سبحانه وتعالى الله هدو قف كل فيصل إلهي سبحانه وتعالى عدك للرسل يوم من صيريا عدك لإلهي سبحانه وتعالى يتوقل وريا والشرك الأكبر لمن إلهي سبحانه وتعالى الله معي laakiin dunuubtan gaalnimada gaadsiisnayn cidduu doonaya ilaahay subxaanahu watacaala waxa weeye u dhaafaya arrintaas sidaa ay aada iyo aadka ugu wan waa macnaha ay xabaarto tahay shahaadatu an laa ilaaha ila allah mid xaq lagu caabudaa ma jiro oo mutaystay xaqna loo aabudan ilaahay ahay sida ilaahay qur-aanka ku yihi dalika biana allaha huwa alxaq wa ana maa yadcuuna min dunihi albaatil arrinkaas ayaa rasuulku calayhi asalaatu wasalaam uu ku baaqayay oo waxa weeye carabkii rasuulku uu ka soo dhex dhaco dacwada ka dhex bilaabay waxay ahayn qaar ku dhex nool wataniya shirki in waxyaabo kale la weynayo oo ilaahay subxaanahu watacaala lala timo iyagoo aaminsan kawnka ka abuuray waxna jila waxna nooleeya waxna arsaaqay inuu ilaahay yahay haddana waxay samaysteen asnaam masalaysatada ergiya inay wanaagsanaayeen taasoo ilaahay subxaanahu watacaala ay la simayaan oo ilaahay subxaanahu watacaala ay barbar dhigayaan dabeeta rasuulku sala allahu alayhi waalihi wasalam wuxuu ugu baaqay quluu laa ilaaha ila allahu tuflixuu waxaad tidhaahdaan mid xaq lagu caabudaa ma jiro ilaahay mooye waxay garanayaan in arrinkaa macnihiisuu yahay waxyaabahan aad ilaahay la sunaysaan eed waxa weeye shafaaca weydiisanaysaan eed baryaysaan ka barin maboo kaala sidaasay u diideen waayo way garanayaan ka wax abuuray inuu ilaahay yahay walain saaltahum man khalaqa asamaawaati waalard layaquuluna allah haddii la weydiiyo samaawaat iyo doorka yaa abuuray waxay odhanayeen ilaahay ayaa waxa weeye abuuray ilaahay waxa uu ku lahaa garashada garanaysaanka kownka abuuray inuu ilaahay yahay haynun tusto inaad ilaahay subxaanahu watacaala cibaadada ubarax jirtaan oo ku keli yeeshaa يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من- يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وأنا روحي جعلني المركز إن أنت لا إله إلا الله إلا إله مثل أي قطع حالة الكسبيه يا مسيرتات إلهي سبحانه وتعالى وحكى لنا سنيه مركزين دينه عدي إلهي وافكي موياني وإسلامي موياني markaasay odhanayeen ajacala alaalihata ilaahan waaxida ina hada la shayun cujaab waana ilaahyadii faraa badnaa oo caabudi jirnay ayuu mid qora ka dhigan oo wuxuu leeyahay quluu laa ilaaha ila allaha tuflixu ma sidaasuu leeyahy ka yeeri mayn way xaji jireen markay xajaan tanfiyada iyo tawxiidka ilaahay umay keliyeeni jirin waxay odhan jireen لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك إلهي وكاتين إلهي عد وهو يقلصني مينه إلا من أبكر هاي السنة إيا وحو ليهي من أبكر عن كل أمور هاي كاتو برو كل ولا سنين هذي ورني إلهي وحو عبادته ميكري إلهي taasaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilaahay ugu soo galay oo waxa weeye ugu baaray tawxiidka inay ilaahay keliyeena oo haddii waxa weeye dadkii mucaaradeeya inay ka hor yimaadeenna uu waxa weeye markaas ku badaystay diigooda iyo waxa weeye markaa maalkooda walaalayaal rasuulku calayhi salaatu wasalaam tawxiidka ku baaritaankiisa iyo baritaankiisa wuxuu ahaa arrinkii ugu horreeya uu ku bilaabay iyo arrinkii waxa weeye markaas ugu dambeeyey waxaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu waxa weeye majuu sii dhimanay waxyaabuu yidhi kale axaadiistiisa lacana allahu alyahuuda waalnasaara ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajida ilaahay naxariista ha ka dheereeya yahuud iyo nasaara waayo waxay ka dhigteen qubuurtii ambiyadooda masaajido meelo waxa weeye markaasay salaada ula qasbiyaan oy waxa weeye ku tukadaan qubuurtoodiibay waxa weeye markaas ay dhiseen waxa uu ka digaya rasuulku sala allahu alayhi waalihi wasalam ficilkooda waxa weye markaas ay sameeyeen wuxuu rasuulku lahaa laa fainii anhaakum can dalik waa arrinka waalidin diidaya iska ilaaliya inaad waxa weeye markaas qubuurta masaajida aad ka dhigataan waayo waa waxyaabay khilaaf ku keenaya tawxiidkii dhib wax u dhimaya oo sababa noqotanaago wato in waxa weeye shirki lala yimaado kuwa waxa weeye qubuurta ku jira la aabudo wax la weydiisto sida waaqicay dhacday ee waxa weeye markaasaad garanaysaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam saxaabadiisa ayaa waxa weeye tawxiidka u beri jiray oo kula dardaarmi jiray iyadoo mucaad waxa weeye uu ka gashay ee wuxuu ku yidhi yaa mucaad atadrii maa xaqu llahi cala alcibaad wa xaqu lcibaadi cala allah mucaadow ma garanaysa xaqa ilaahay addoomaha uu ku leeyi ku waajib yeelay iyo xaqa addoomuhu ilaahay ku leeyihiin ee ilaahay isku waajib yeelay markaasuu yihi allahu warasuulu aclam markaasaa rasuulku wuxuu yihi xaqu llahi cala alcibaad an yacbuduuhu walaa yushrikuu bihi shay-a xaqa ilaahay addoomaha uu ku waajib yeelay waa inay ilaahay keligii caabudaan oo ilaahay subxaanahu watacaala waxna- waxayna la simin wa xaqu lcibaadi cala allah an laa yucadiba man laa yushriku bihi shay-a xaqa ilaahay isku waajib yeelay ee uu balan qaaday qofka ilaahay keliya inay shirka u samayn waa inuuna waxa weye markaas cadaabin oo waxa weye markaas jannada u geliyo rasuulku calayhi salaatu wasalaam ibnu cabbaasku wuxuu ku leeyahay yaa fulaan ixfad illaha yaxfad idaa sa'alta fas'al illah waida istacanta fastacin billah wiil yahow yar ilaahay subxaanahu watacaala xifdi xuduudiisiya oo midkiisa ilaahay baa ku ilaalin doone haddaad cid wax weydiisato ilaahay weydiiso haddaad cid kaalmo ka darabto ilaahay subxaanahu watacaala kaalmo ka darab sidaasaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam tawxiidkii caqiidada u ilaalinay maalin baa waxa uu ku yihi saxaabigu ku yihi rasuulka yaa rasuul allah maa shaa allahu waji waxaa doon doonto ilaahayna uu doono ayaa waxa weeya dhacaya markaasaa rasuulku wuxuu yihi ajcaltanii lilaahi niddan warba ilaahay baad ila dhintay war waxaa tira maa shaa allahu waxda wax ilaahay uu doono ayaa dhacaya sidaa dheh ilaahay subxaanau watacaala hayla simi saxaabigaas wuxuuna saki ku jirin inuuna rasuulka ilaahay la simahay laakiin lafdiga ereyga uu isku xiray ilaahay iyo rasuulka ayaa rasuulku sala allahu alayhi waalihi wasalam uu u diiday oo waxa weeye uu ka hor yimi saasaa walaalayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam caqiidada iyo wax weye markaas tawxiidka u ilaalinay wuxuu rasuulku laha man xalafa bigayri illahi faqad ashar qofka alla qayrkii ku dhaartaa shirki buu ku dhaca waayo waxaan kalow ku dhaarteen ilaahay ahayn waxa waxa weeye markaas inuu weyneeyo sida ilaahay loo weyneynayo keeni kartaa shirki akbaray noqon kartaa haddii kalena waxa weye waa shirki markaa lafdiya saasaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam caqiidadii waxa weye tawxiidka walaalayaal u ilaalinay waxaa waajibin allah inaynu waxa weeye caqiidada saxdaa baranno tawxiidka inaynu baranno inaynu kawsanbeeka waxa weeye ku dhajinno inaynu waxa weeye markaas caruurteeda ku barbaarino inaynu waayaan iska ilaalino tawxiidka waxa ninka kuwa oo shirkiga qof naftiisa waxa weeye aamin ugaa ma jiro in waxa weeye markaas shirki uu ku dhaco oo wax tawxiidka burinayo waxa weeye uu ku dhaco aado fara badan baa ilaahay subxaana watacaala qur-aanka uu kaga waramay bad iyaga waxa weeye markaas ku dhacay wax waxa weeye caqiidadii iyo tawxiidkii burinaya laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum bal ilaahay subxaanahu watacaala ambiyadii intuu ka soo warramay ayaa wuxuu yidhi walaw ashrakuu hadday shirki la iman lahaayeen ilahay wax la sili lalahaayeen la xabida canhum maa kaanuu yacmaluun waxay acmaalay samaynayeen waa ay buri lahayd bal ilaahay rasuulkuu ku yihi lain ashrakta walaqad uuxiyay ilayka waila aladiina min qablik lain ashrakta layaxbadanna camaluka walatakuunana min alkhaasiriin haddaad ilaahay wax la dhinto camalkaagu waa uu buraya wuu buraya kuwa khasaarana kamid baad noqonaysa rasuulka saa ilaahay baa ka ilaaliyey laakiin waa tacliim iyo baritaan umada la barayo qofba hadduu shirki la yimaado in camalkiisu waxa weeye uu burayo sida salaaduba haddii waysada ee murtay kaa burayso ayaa camalkaagina haddii waxa weeye wax kale aad la dhinto ood cidka ciday doonto ha noqoto rasuul ha noqdo malag ha noqdo addoon saalixa ha noqdo ilaahay subxaanahu watacaala qof waa inuuna cid la simi oo ilaahay subxaanahu watacaala xuquuqda u keli yeelo hadduu wax la simana waxa weeye shirkibuu ku dhacay waalciyaadu billah waana waxyaabaha khatarta ee walaalayaal caqiidada waxa weye islaamitaanka burinaya ee waxyeelaya aan waxa weeye caqiidadeena haysan oo waxa weeye tawxiidtooda ku dheganaano oo aanu barano nabiyullaahi ibraahim baa wuxuu leeyahay rabbi wajnu- wajnubnii wa baniya an nacbud alasnaam ilaahayow waxaad ila qabaysaa aniga iyo ubataygaba inaynu asnaamta caabudno waa khaliil ullah waa imaam xunaf waxa weeye kii ilaahay subxaanahu watacaala uu doortay ee tawxiidka wax weeye ku baaqayay ayaa ilaahay wuxuu weydiisanaya in ilaahay subxaana watacaala isagiiyo ubadkiisa uu ka fogeeyo in asnaamta caabuda qof naftiisa waxa weye markaas bacd ibrahim aami uga ama jiro nifaaqa iyo shirkiga iyo in waxa weye markaas iimaanku uu ka buuxo rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi waxaa laga yaabaa qofku inuu wakti wax weye markaas camal wanaagsan uu la yimaado dabeetana uu leexsamo dabeetana sidaa wax weye intuu camal xun la yimaado loogu khatimo sidaa dabeetana naarta uu sidaa ku galo inama alacmaalu bilkhawaatiim waxa weye waa in caqiidada lagu degsanaado oo tawxiidka waxa weye la haysto oo la iska ilaaliyo dadka waxa weye markaas caqiidada iyo tawxiidka ku soo duulay ee waxa weye cadaa-u shaytaan waa in laga digtoonaado waxa weye la iska ilaaliyo baaraka allahu fiikum wajazakum allahu khayra الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أيها المسلمون وأولا يا رسول عليه الصلاة والسلام أحاديث آل يا مبنى كما وهمي إن وحيابها وحوي مكا ساكر زمانك يا على بدها ساعدة كاملة in waxa weeye dadka ay waxa weeye markaas waxu sheegaan oo diinta iyo caqiidada ay ka khalkhaliyaan dad waxa weeye markaas mangaab ah oo aqoon diinta u lahayn oo hawadooda raacay oo laga yaabo taas in aftahnima waxa weeye markaas ay u dheer tahay in waxa weeye markaas tawxiidka iyo caqiidada saxdaa markaas dada adaa u ah oo lid ku ah oo soo weeraraya la helaana ma aha arrin cusub bal ilaahay subxaanahu watacala waxa qur-aanka uu ku tilmaamay in nebi kasta wax weeye cadow waxa weye ilaahay u yeelay ins iyo jinnikay doonaan ha noqdaa kuwaasoo hadalka diinta wax weye markaas quruxda leh la qurxiyey isku sheegaya oo bababarka kale wax weye markaas uu gaadsiinayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam dadkaa waxa weeye dadka muslimiintaa ku dhex jira agtooda ku hadlaya ee waxa weeye markaas qalbaya ruminaya axaadiis aada iyo aada u badan ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu kaga digay waxaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam yihi fima akhrajahu lbukhaariyu wa muslim min xadiisi cabdillahi bni camr alcaas in allaha laa yaqsid lcilma intizaacan yantazichu min alcibaad walakin yaqsid lcilma biqasdi lculamaa xataa idaa lam yuti caaliman ittakhada annaasu ru'uusan juhaala fasiruu فأفتوا بغير علم وفي رواية فأفتوا برأيهم فضلوا وأضلوا وفيري إلى علمك تتكتحسين ما يضومها السيمتان كسيمي لكن وحو قبري ودمري علمني دين تتلقبتها قوت وغلعي إذا سحلة وحو يمكو شيئي فلا تتطوع أي سويسريا بل وحو يمكاس مرحي كدغريا أو جهالة أنت تقارو لحي markaasay wax weydiinayaan markaasay cilmi la-aan waxu sheegayaan kuwaa waxay leedahan hadigooda sida iyaka uga muuqato ayaa ay sheegayaan kuwaas wayna lumeen waxna way luminayaan baa rasuulku sala allahu alayhi waali wasalam aada iyo aad bay maanta u badan yihin dadkaa waxa weeye markaas cilmi la-aan wax sheegaya ee diinta waxway wax ka sheegaya ee ra'yigooda waxa weye wax ku sheegaya ee ku faafinaya kilifeesanada ee ku baatinaya wargeysyada waxaa rasuulku sal allahu alayhi waalihi wasalam uu yihi akhwafu maa khaafu calaa ummatii munaafiqun caliimu lisaan ummadayda waxaan uga baqa badanay waxa weeye waxaan uga baqanaya aada iyo aad waxa weeye nin munaafiqa oo yaqaan ah carab waxa weye markaas artahna ku hadlaya waxaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yihi satakunu qabla saacati sanawaatun khadaac saacadakaha waxaa iman doonaa sanado khidaaca iyo khiyaamadu iyo waxyaabaha la isweydaarinaya ay fara badan tahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi yusadaqu fiiha alkaadib waxaa la rumaysanayaa qofka waxa weye markaas beenaala ah wa yukasabu fiiha asaadiq waxaa la beeninaya qofka runta sheega وي- ويؤتمن فيها الخائن وعلى من يضبط خائنك إلى ما لنا بدنهين ويخول فيها الأمين وفي أمين كانت خائن فوحو يلغى توقعوي وتكون فيه الرويبضة مانكا أي وحو يمكا في مطور جاشرية قف مانكا ماذا توحى إلى الصحابة وما الرويبضة وما هي الرويبضة وحو يستفيه سؤال الفاسق يتكلم في أمر العام قف كمان جاء كيريتا أما قف التفيه وحوية فاسقة إن دين تكون توصنين أي هذا كي يقول إيه وحوية مكاستبك كهمين maalin baa wax way ibka bukhaari ku timi nin baa rasuulka ku yidhi goormay saacadu dhacay rasuulku uu ka jeesto xadiiskiisigu sii watay haddana markii dambe uu ku yidhi waxa weye ninkii nabi weydiinayay saacadda maxaa u diyaarisay wuxuu yidhi salaadodan iyo soom waan diyaarin laakiin rasuulkaa sacaad wuxuu rasuulku ku yidhi idaa wusida alcamru ilaa gayri ahlihi fantadir isaaca arrinka marka loo fiiriyo cid aan ehelu ahayn oo dadka mutaysta aan ahayn markay waxa weeye dadka muuqday hadlaya ay noqdaan ee wax sheegaya kuwa liita markaasay saacaddu dhacayso marka xaqaayadda waxa weeye markaas adduunyada waxa weeye isbedesho rasuulku calayhi salaatu wasalaam axaadiis badan ayaa walaalayaal arrinka noocaas oo kale uu ku tilmaamay walaalayaal kadib markii weerarkii foosha xumaa u dhacay ee magaalada hajeesta waxa weeye markaas lagu soo qaaday oo in badan waxa weeye uu ka hadallahu sheegnay muddo aada u fara badan masjidka lagaga hadlayay garanaysaa oo culimadu sunnadu waqti hore waxa weeye ay ka hadleen in arrin qadar uu yahay amba halkan ha ka dhaco amba meel kale ha ka dhaco dadka leexday caqiidatu ahlisunnati waljamaca caqiidatu salafu saalixna ay la yimaadeen in badan baa lagaga hadlayay oo xataa dadka danaha leh ee waxaa aaminsanay dadka ku dhex dhuumanaya ay waxa weeye markaas dadka cawaamta ah ay si kale ugu dhigeen dadka waxa weeye markaas culimada masjidkan iyo ahlusunna meel kasta kaga hadlaya ayagaa nimankan waa maxay muslimiinta u ka hadlaya gaalada ila jira qaar baa ku tilmaamay khudbado mimbarkaa laga soo jeediyey khud- halkaa taaganahay oo qarax iyo tafjiiraad iyo dadka in la iska gaalaysiiyo lagaga hadlayo waqtiyo hore waxay idhaaheen waa khudbadii buus haddii istiftaaxa laga tegila khudbadii buus waxa weye haddii istiftaaxa laga tegila ayay yidhaaheen waxa weeye qofka garanaya caqiidada saxda ah iyo cilmiga kitaabka iyo sunnada fahamsan fikirka qaldan iyo caqiidada qaldan waxa ka soo socda uu garanayo intayna dhicin laakiin dadka guud markay dhilbaaxadu ku dhacan ayaa wax weye markaas ay ogaan dadkeynuna taas ayaa wax weye markaas ay u farabaryay walaalay haddaba markii arrinkaa foosha xumuu dhacay waxaa soo baxay dad waxa weeye caqiidadii iyo tawxiidkii kusoo duulay dadkaasoo gaarka culimada soo xiranaya oo dad badani waxa weeye ay ku dadmayaan kuwaasoo soo fadhiisanaya tiliseesanada kuwaasoo wargeysyada waxa weeye wadanka ka soo baxa wax ku qoraya waajib baa waxa weeye dadka tiliseeshanka ka mas-uulkaa iyo kuwa waxa weeye wargeysyada markaas maamulada waajib waxa uu ka saaran yahay waxa ku soo baxaya inay ogaadaan oo waxa weeye markaas wixii shareecada islaamka iyo tawxiidka lidku ay ka hor iman ayay iska hortaagaan ina kusoo koriye haddii kale dambiga waxa weeye ka dhacaya isku mid weeye haddayna isoo taagin oo ayna qofka tafakirinaya eegi waxa lagu soo qorayo وإن تنفس كيرا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا طب لا يوجد ليه هيدك إيمان كلا جهرو طب فاسق هدو ولي ليناتو إسكه الصلاة آية تفتوح ويسار كي وصل إسكه الصلاة وعدك الصلاة أين وحلك قري هديك لو واحد لبسو قري كلا واحد لسيتك لبسو قري وكتب هذا xumaantaana way soo wada gudagelayaan id talaqawnahu bialsinatikum wataquluuna biafwaahikum maa laysa lakum bihi cilm wataxsabuunahu hayinan wahuwa cinda allahi cadiim wuxuu leeyahy aada wakti xusa aada waxa weeye carabadayna aada kula kulmayseen waxay dhahan waxa weeye markaas cilmi iyo waxa weye markaas aqoon aydan u lahayn وإلهي سبحانه وتعالى ولي إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا وقفك وصافية وحيالي وحوالي تبقى مسلمين كمؤمنين موحدين لأي عيني حماي وحوالي مكاتية فاحشة كل حفاظنا إلهي آتا صوح ويكتور إن الذين يحبون وتجعل هذا هدو فاحشة بصور أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا فاحشة يحمانك إلى ذكر وناسك كل فاطمة ما سلقوا فجعل كذا قحوية فاطمة لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة عذاب حنون شنيا يكل يا يوحي آخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون إلهي لا يؤمن يكون حمود وإلهي أبلعي كعقيدة التوحيد توصل على يوسف قدر قوته كوحة ويا مكات شعرت ما في فاطق يعني استبع كوحة ويا مكات كشراية في سوقرية يتلي فيش إيه وحة ويا مكات فاكرة وحيا وكرة الدول أي ورا ريال كسر إصبح يتلي فيش يوجد جلا وتركي وأوضع لي وأعتمد الطعن في التوحيد وأهله طريقان وحوية مركات لضرعيه ووحلقة شيئيه توحيدك يا أهلكي إن لا توحيدك أتصور من القرآن كده ما أنتم شيئيه إن رسولك عليه الصلاة والسلام كبه عليه إن الوحكة شيئان أو أي حنقرات أو أي يسار تبقى كبه عليا علماء الوراء هديه حتى وحوية مركات كوة جنبيه إن يسار أو الوحكة شيئان أو يسير إذا سوى أعمام taasaa waxa weya markaas ka socoto qof kastoo waxa weya markaas tv-ga amba wargeyska la socdana waa u garan kara dad waxa weeye aan diinta lagu aqoon oo ka shaqeeya haadaha gaalada ay iskala dagaalama oo ka shaqeeya gabadha waxa weeye markaas guditaankeeda shaqo garan ayay waaye gaaladina ugu sida waxa weeye markaas wax laga yaiqsoomo oo waxa weeye markaas inay ka shaqeeyaan ayay lacag wax weeye markaasay ku siiyaan taasay ka shaqeeyaan gaaro wax weeye darakale saasay murasab iyo wax weeye markaasay ku siiyaan markaasaa waxay ka hadlayaan oo ay waxa weeye ka soo horjeedaan caqiidada saxda ah tawxiidka cidda faasinaysa oo wax weeye markaasay tacaalo faasinaya qaar waxay ku baaqayaan qaarkood waxyaabaha wax weeye gaaladu ay ku baaqaan nin ka mida kuwa infeeshanka ka hadlay ayaa maalintan dadka dalkaaka soo horqadmar waxa uu leeyahay waa in condamka la qaato waan yaabo mala dhagaheega wax kala maqla baan yihi mala arinku saad u maqasho maaha waan iska so dabeetana dad kale oo fara badan ayaa waxa weeye markaas iyaguna sheegeen sidaa hora oo masjidkii xurmada lahaa inuu yidhaa condamka hala qaato waa maxay condamka hala qaato soo hela jiray somaala waa miina daawa ila zinahay kondamka qaado inantaa doonto wax way markaa doonayso inaad zinaysato ka zinayso ma ilahay saaba in sirkaga ilaaliso dadka waxaa ka shaqeeya ee waxaa waxa weeye gaalada lacagta kaga qaata ayaa intoo soo fari dadka soo hor fadhiisto tirfeesanka in intuu yimaado aqalo wargeyska ayaa wuxuu wax ka sheegayaa tawxiid iyo caqiidada saxda iyo dadka ku baaqaya ee waxa weeye markaa dadka wax baraya kuwaasu ku baaqay isagoo isku fooqaynaya shaadka waxa weeye culummada shaadka wadaninimada soomaalinaanimada waxaa isagoo isku fooqaynaya ayaa waxa weeye markaas arrinkaa lasoo bartay maalmihii arrimahan ayna dhicin hadduu ladan lahay la garan maayo looda tarxiiba kaga hadla qaas iyo waxa weeye markaas takfiirku usuushiisa iyo meesha uu kasoo jeedo waxaa laga yaaba isaga la fahantiisu in waxa weye markaas saan horeynu ku tilmaamay inay labada joog ku jiraan baa laga yaaba oo aimada qaraxa waxa weye markaas uu tajiilinayo weyneynayo haddana culimadii waxa weye markaas caqiidada sax iyo tawxiidka faafinaysay ayaa waxa weye markaas lidkii kusoo horjeeday culimo waxa weeye qurunta aan dhimatay oo waxa weeye kutubtooda aanu aanu dhiganno oo waxa weeye laga aslexay ayaa waxa weye markaas sucaaya markaasaa naanaysiyo iyo waxa weeye la qabiyo iyo waxyaabaay beri ka yihiin ayaa waxa weeye markaas uu ku tilmaamay isna wuxuu ku baaqaya condamka waxa weye markaas ayuu ku baaqaya uu leeyahay markaas hala qaato haada gaalaan waxa weye markaas ugu shaqeeya markaasa wuxuu leeyahay dad baa tawxiidka faafiyo waxa weye markaas sacuudigaa lacag siiyo adaad sacuudiga habkiisa lacag hadda somalilan habkiisa maxaa waxa weeye markaas ay faafinayso tawxiid iyo caqiido saxa maaha maxaad ku haysata gaalada lacagta ku siinaysa yahuud iyo nasaarada ku maxaad waa kuwey ta wadanka muslimiin ay ay siinayaan haddaad waxay markaas adiga ay kuu muuqato bal liidashada intaa la eg waxa weeye markaas murasab qofku u qaato inaad waxa weeye markaas soo hadal qaato waa shay waxa weye laga yarkisoodo qof kastaaba waxa weye markaas inuu shaqaysto oo meelku waxa weye markaas kari karo ayay diintu sharcadina amraysa laakin dan waxa wey markaas ayay si u ka lihin yahuud iyo nasaaradu wax ka qaadanayo sinada iyo faaxishadu dadka muslimiinta ku dhex faafinaysa isagu waxa wey markaas maarka taasa walaalayaal maanta jirta oo waxa wey markaas loo isbaxay idinkaana la idinla dheedayahay oo la doonayay waxa wey markaas tawxiidka iyo caqiidada saxda aad soo timaadaan oo waxa wey xoolhaditaan oo ma balaalan maha waxaa kamid a waxyaabaha soo isbaxay alistihzaau bidiin bishacaa'ir islaamiya in lagu jeefjeefo oo lagu ciyaaro arkaadiyo shacairkii islaamka sunada rasuulka calayhi salaatu wasalaam qofka jecel waa qofka ku dhaqmaya waa qofka qofka haysto weyneynaya ee wax weeye ixtiraamaya intaa lagu jeefjeefo ayaa waxa weeye markaas tiisigii wargeeska hadda kasoo ifbaxay oo waxa weeye gaji iyo xijaab iyo waxa weeye markaas qofka guntiga gaarsa gaarsada iyo dadka waxa weeye haysta ee lagu ciyaaro taasaa soo baxay war ma darba waaxida ma waxa weeye qaab waxa weeye markaas arri dad liita ay la yimaadeen oo waxa weeye intaasoo faloo hore ayay isku dayey to- toddoba fal ayaa ka horeeyaa tiraya kaasi laakiin ku guulaystay waktigina nagu dhacay toddoba hore way fashilin inaguna nasahanteenu waynu hurinaayo xiishadoo kale ayaa lahay marka laba bux ku dhacan ka saddexaad ka markaasaa waxaa looga faa'idaysanaya in caqiidada saxda iyo tawxiidka waxa weye markaas lagu soo duulo oo ististaa shacairta islaamka waxa weye markaas lagu sameeyo ilaahay subxaanahu watacala waxay leena ka baqanahay war dadka waxaa samaynaya ha laga hor yimaado ha loo naseexiyo ha laysoo keeno waxaa kamida beenta oo waxa weye la faafinayo oo loo adan yeelay wargeyskiyo tilfeshonka lagu faafinayo maanta intaana kurbadda gelin ayaa wargeys hargeysa times iyo iyo hargeysa times iyo waxba wada waxaa ku qoran ciwaabka waxa weeye to labaad wadaado si bareer ah uga hor yimi diiwaangelinta ay ku jirtay waxa weye kaarka dhalashada qaadashadiisa waa daba fiirsada xageebaad ku aragtay qofkii kaarkii waxa weye markaas dhalashada lala qaadanayo yani waxa wey markaas dadku dhammaantood waa qaadanaya beentaas oo ma aragtaan cad waa sii akriyo waxa markiiba caqiidadii iyo tawxiidkiibuu soo galay ila nin waxa wey meel buu socday sheekadiisu maaha diiwaangelinay wuxuu yihi qaar waxa wey markaas madhabka sacuudiga qaatay oo waxa wey markaas ayaa ka hor yimi kuwaasoo waxa wey culimadeeni hore shaaficiya aynu ahaan jirnay shaaficiyana qaadiriye saarixiya ayanu ka ahaan jirnay silsiladaas bay ka beedheen kuwaasa waxay markaas kasoo jeeda bu intaas sheekadiisa waxay markaas duuray dadkiisaa kasay beerka noocaas ah iyo xumaanta iyo duulitaanka caqiidadii lagu soo duulay ee dadka dantile ay kusoo guureen ayaa waxa wey marka wargeyskiiyo tilisationka ka socda way laga digtoonaado iyagana waxa ugu naseexayeena inay ilaahay subxaanahu watacala waxay markaas ay ka baqdaan kuwa waxaa ku horay waxaanu sheegaynaa tawxiid iyo caqiidada waxbaynayna ka qaadi karin qul mautuu biqaydikum ayaanu leeh caradiina ku dhig oo ku godgala wallahi nayda waxba ka qaadin sunada rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo tawxiidkuna waa u faafin dadkuna waa i fahmeen khuraafaat iyo bidac iyo saalixiya iyo qaadiriya loo noqon maayo shaaficiyun haanta ay madhab alimaam shaafici waxa wey markaas waa la dhigaa waxaa la dhigayaan waxay markaas in kitaabka iyo sunada fahamkiisa loo kaalmaysto waxaana laga qaadanaya waxa kitaabka iyo sunada uu ku waafaqsan yahay isagaana sidaasa qaarmo shaafici raximah llahu tacala kuwa waxaan ku hadlayaa shaaficiyana ma yaqaanaan wax kalena ma yaqaanaan waxaa ka hadlinaya caqiido faasida weyi oo qalbiga kaga jirta alaa falyatuubu ila allahi caza wajal qabla fawaati awaam ilaahay huu toobad keenaan intaa waxa wey markaas waktiguna ka dhicin oo caqiidada saxda ah ee waxa wey caqiidata ahlusunna waljamaaca عقيدة السلف الشارع حقها إذن كان مزقا من الله صحيحة وإنها تفجع في الشارع kuwa wargeyskana wax weye mid baadle idinka waxaad ila islaan ii sheegay dadka noocaas ah een diinta aqoon ee kuwa wax weeye wax iska akrista ah waxbay iska akristaan wax garanaya bay ismoodeen rasuulku wuxuu yihi aktaru munaafiqiin ummatii quraa'uha ummadayda munaafiqiinteeda kuwa ugu badan waa kuwa quraadi wax akrista buyi maxay akristaan diinta faansada moyta yani wax weye duunduunkay haystaan wiyi waxbay akristaan laakiin dad diinta qalbiga ay ka degtay oo si qoto dheer u fahmay ma aha kuwaasaa munaafiqiinta ummadayda ugu badan bu rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa kuwaasaa hadlaye oo soo qaatay waxa weeye markaas waxay markaas ku hadlayeen ka digtoonaan oo waxa weeye caruurtiina uga diga oo waxa weeye dumarkiina uga diga oo waxa weeye iska ilaaliya oo dhagaha waxa weeye xumaantooda iyo shubahaadka waxay faafinayaan wax way markaas ka furay kuwa wargeysi iyo diinsiiga ka mas-uulkaa dhammaantii iyo kana fariin baa gaadhsiinaya haddayna maqlayaan haddii kalena hala gaadhsiin waxay tahay fariintaas in wax kastoo ka soo baxaya mas-uuliyka hadday tahay diinta waxaa iyo soosidka ka soo horjeeda hadday tahay macaasida iyo dumarka iyo naagaha qaawan ma aragteen wallaahi dad dabada ka yimi wadamada gaaliba waxay buu yahay waxa weeye qaawanaanta diinsiigiina waxa weye markaas ka soo baxa wadamada waxawey markaas gaalo kumaanana adduun waxa ka soo baxay waxa weeye heesihii markaas gaalo kuwii xabashida qulunkoodii waxaasaa tiisiigii waxawey markaas u dekeeni uga suldayni ciddii wax ka qaban kartana inay u tagto waxay markaas ay u nafseexayso dhinac dawladeed iyo dhinac xelada ayaa waxay markaas waajibka waxaa ka soo baxaya mas-uul bay ka yihin shirinka intaad qaadatood cunto dareeqaad waxa weeye markaas kuweydaaranaya waxba wallahi inta allah inuu markaa ka jira yowma alqiyaama marka lagu weydiiyo xumaanta maxaa dadka muslimiinta waxay markaas ugu dhex raafiyi aakhirada inay fadhaan oo ilaahay ka baqdan ayaa waajibka rasuulku wuxuu tilmaamay qofkii wax weya markaas markuu ka warramayey ee lagu alaayo yani qabriga ee labadiisa qowlo la isku jeexayey waa ninka intuu beenta sheego dabeetana waxa weeye jihaadka kala duwan islaamka ee ay gaadayso faka warama hadday beenta sheegis diinta iyo caqiidadii tawxiidka lagaga soo horjeedo muxuu lagukeed wax weeye markaa noqonaya jaraaidkiina inta la akristo ayaa afka la iskaga biiya laakiin aakhira fursa ayaa waxay markaas filan oo ilaahay subxaana watacaala ka baxay kuwa wax weeye caqiidada kusoo duureyn waxaa leedahay waxba kama qaadi kartaa cidda tawxiidka iyo caqiidatu salaf hadda wada iyo culummadii hore horaa ayaa wax weeye markaa loo weerara markay caqiidada weerarta culummadu weeraray kuwaasay waxba ka qaadi waayay idinkuna waxba ka qaadi maysaan idinkuun sumcad waxway aakhira ku haddaydan aakhira jiro lahayn waxway markaas afsimada iska ilaaliyo waxay markaas sumcaddi marka haddii kale rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu iyadaa lam tabtaxi fasnac maashi haddaanad xishoonahayn waxaad doonto samay haddaanad ka xishoonayn inaad waxa weye markaas inaya guritaankeeda ka hadasho oo hooyadeed waxway markaas ay ku filan tahay sheekay doonto intay weydiiso sida sharcigu yahay sida loo gudo oo gaalada suuq ay ku adeegsanaysa aad tahay haddaana waxaweye ka xishoonaya inaad tidhaaho maxaa ku lahay balaastigii kondamkii waxaweye markaa dilada lagu gaadaya hala qaado waxaad doonto samee walan tadurra ilaa naf naftaada mooye wax kala yimayso ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة اللهم احفظ علينا ديننا الذي هو رأس أمرنا يا رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين Thank you.